Wasaaradda Isgaarsiinta iyo Tiknoolajiyadda xukuumadda federaalk Soomaaliya ayaa sheegtay in afar iyo labaatanka bish rasmi ah dalka looga mamnuuci doono aaladaha TikTok, Telegram-ka iyo OneXbet-ka. Go-aankan ayaa waxaa si weyn uga soo horjeestay dhalinyarada Soomaaliyeed ee isticmaala baraha bulshada. Qaar ka mid ah dhalinyarada beledweyne ayaa raadiyo Beerlo uga warramay sida ay u arkaan go-aankan.
bismillaahi raxmaani raxiim magacaygu waa cabdi cabaas maxamed kana mid ah dhalinyarada ku nool magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan wallaahi in markaasi in la xiro tiktok iyo onexbet ani ahaan fikradeyda waa ku taageersanahay waayo waxaan ugu taageersanahay waxay tahay dhalinyarada intooda ugu badan waxay isticmaalaan waa tiktokas eegane onexbetka sidiisaba horta asiga waa xaaraan haddana saasay tahay isticmaalkiisa soomaaliya saaid ayuu ugu badan yahay waa tilaabo fiican oo markaasi horu socod leh haddii markaasi i rumooweyso telegramkan asigana waa lamid inkastoo xoogaa asiga markaasi wuu ku fiican yahay in wax isku soo diro waxyaabaha wanaaga inkastoo soomaalida markaasi dhankiiyo xumaanta ee markaasi u badiyaan waxoogaa qofkii markaasi sharaftiisa ama waxaas lagu ku soo diro ee noqotay in wax xumaan markaas meesha lagu dhigo ani ahaantii waxaa leeyahay saddexdooda in la xiro waan soo dhaweynayaa waa wax markaasi fiican asalaamu calaykum magacayga oo ah ridaaq jimcaale aragtida ku aadan xiritaanka ay dowladda shaacisa in la xiraayo wananka sbiidka iyo tiktok iyo telegramka meeshaas waxaa ka imaan karo caqabad fara badan waxaa jirto dhalinyaro aan shaqo la-aan ku dishay meel walba daafaha meel walba soomaaliya ah tiktoka iyo telegramka iyo iyo sheeg wananka sbiidkaba dhalinyaraha ku xamaala jirtay si walba ha ku keenaane marka dhalinyarada haddii shaqo loo abuuraayo ee shaqa dowladda siinayso badankooda shaqa la siinaayo huji ayay yeelan lahayd fact laakiin dowladda shaqa la-aanta jirto ayaa sababtay in tiktok gowl la samaysto in shaqaas shaqo musa tiktok ma gal lahayn marka shaqa la-aanta jirto darteed dadka tiktok haddii in laga xiro dhibaato waaye waa saameyn wadanka sbiidka ama xaaraha noqdo masaxaha noqdo dhalinyaraha ka shaqaysanaysay telegramka markii xumaanta ka jirto laga soo reebo dadaa wax ku barto fact waxbarashaa ka jirto meeshaas cashiraa laga qaataa waxyaala fara badan lagaba telegramka fahamte caqabad weyn oo aad iyo aad u ballaaraa ka jirto marka dhanka ay u fiiriyaan oo ah in xumaan ay jirto xumaan meel walba taala magacaygu waa cabduqaadir nuur maxamed jooga gobolka hiiraan aan caasimadda beledweyne ra'yi ahaan waxaan qabaa dib loo fiiriyo oo waxaa jira dad ka sameeya lacag sida wanexbetko kale iyo tiktoka iyo kuwo kaleento marka aniga ra-y ahaan waxaa qabaa in dowladda arrinkaasi ay dib ula laabato inkastoo dowladda ay soo saartay amarkan ay ku joojinayso tiktoka telegramka iyo wanexbetka ayaa waxaa laga dhursugayaa dhaqangalka amarkan taasoo ku eg afar iyo labaatanka agosto ee bishaan